waa mahadsantahay xuseen horta mar kastaba ma aysan jirinin amni laga qabo ama mataqaanaa aamin laga qabo inaan qarax dhicin ama qof hays qarxiyo ama gaari hala qarxiyo ama miina hala aaso laakiin waxaa jiray waktiya yelin oo xoogaa mataqaanaa isheg oo oo mataa la neefsado oo qarxi weynaa iyaga laftooda dadka waa qarxinaya taagtiga isticmaalayaan xoogaa dadka waxay siinayaan bil ama laba weyn ama saddex weyn oo kii hore lagu iloobo oo digtoonaanta looga baxo markaas haddana markay arkaan in dadka xoogaa ay yar degeenoo ay isu dhigteen in arrintii ay ama dhammaatay ama yaraatay haddana dib labaad iy haddana ay halkii ka bilaabayaan laakiin waxaan isleeyahay meelaha xarumaha oo sida xarumaha ciidamadaha waa meelo ka duwan waa meelo ka duwan goobaha shacabka ah waxyeeladooda in loo galo mataqaana haddii aysan ahayn wax lagu soo tuuray oo madaafida lagu soo garaacay haddaysan ahayn eeyihiin baabuur iridda lagala soo galay ama mid ayaga kamid a way dhacday oo dhowr jeeraa la arkay yamanaa lagu arkay ciraaqaa lagu arkay in saraakiil ama dad kamid a ciidamada kuwa xataa tababaranayay inay in badan laayeen isku qarxiyeen marka waxaa waaye waxaan is leeyahay isdhigashada ciidamada meeshaa degan ama ugu badnaadeen taliyaashu ciidanku waa inuu feejigan yahay twenty four hour markuu meeshaanu kala joogo waa inuu twenty four hour feejigan yahay waa inuu mataqaanaa ii sheegan cid kasta oo laga soo gelayo waa inuu ogaadaa waa in waardiyadiisu uusan mataqaana ka maqnaanin waayo yani waa wax aad iyo aad u khatara baabuurtii magaaladii dhex sootaa xeradii magaaladii ku dhex taallaa dadkii calaamad kalama lahan qofkii ku qarxinayay kii biyo ku siinayay kii iska kaacig marayay marka adiga waxay ku siinaysaa mas-uuliyad gooni ah marka waxaan isleeyahay dabacsanaan ay muujiyeen mataqaanaa ciidanka heeganka iyo mas-uuliyintoodu waa dabacsanaan ay muujiyeen oo looga faa'iidaystaiyaan qabatama waa mahadsanta magaalada waa og tahay laba dhinacay u kala xiran tahay dhinacan xiran ee aan gaadiidka soo geli karin waxaa aada ugu badan qaraxyada qofka jaakadaa soo xirta ah oo kii ugu dambeeya oo ka dhaca dekadda iradeeda maqaayad ku taalla toddobaadkii hore dhinaca kale ee furan ee magaaladana waxaa aada ugu badan qaraxyada ismiidaaminta ah waa kii labaad oo qarxii ugu weynaa oo magaaladan ka dhaca kii hore waxaa ka badbaaday janaal adowaa oo nawaaxiga isbitaalka xoogga ka dhacay kanna xarun ciidan oo ku taalla eryada calikamiin ama xaruntii hore xisbiga nawaaxigeedu ka dhaca marka ma ku muuqataa in wadooyinka xiran ee magaalada xoogaa ay yareeyeen qaraxyadii gudaha soo geli jiray haddana magaalada bannaankeeda la iskula baxayo
horta mar kastaba nimankan wax qarxiya fursadda ay heli karaan ayay qaraxa ku fulanayaan hadday gaari weyn heli karaan hadday gaari yar heli karaan hadday mootobajaaj heli karaan haddii ilaa iyo qof ilaa iyo dameer xataa hadday heli karaan hadday neef ariya heli karaan wax kasta oo meel ay doonayaan geli karan yani xawayaan iyo insaan iyo baday kusoo ridaan iyaga mar kastaba fursadooda inay ka faa'idaystaan waa geedka go-an laakiin anu waxaan isleeyahay runtii dhaliisha dadka deegaanka ah oo u badan laftoodu qaybay ku leeyihiin waxaan arkay waxaa weli magaalada ka shaqaynaya suuqa layra xertoogta ayaa weli magaalada ka shaqaynaya hubaa lagu kala iibiyaa fasaadtaa lagu kala iibiyaa ninka ganacsadaha iska dhigaya oo xaafadda dega ama suuqyadaas ragga iska leh waxay hubkaas gacanta u gelinayaan waa nimankan isku qarxinaya ama dilaya xaruurtooda iyo haweenkooda haddana isaga lacagta uu ka qaato gurigu ku dhisay lacagta uu hukaan ka bixiyo guriga uu ku dhisay iyo asagiiba waa la isku qarxinaya anu marka waxaan isleeyahay meeshaan waxaa ka maqan dadka deegaanka horena waa u sheegay dadka deegaanka ah dadka deegaanka way way yaqaanaan tobankii qoys oo meel degan inta kudhar jirta way yaqaanaan odayaasha culimada cuqaasha dhallinyarada haddii magaaladan ay goostaan magaalo noole ka jirto inay ka dhigaan waxay ka qaban karaan dadkooda ah farakutiriska hortaagan nolosha intii badnayd hortaagan qabiil aan aqoonin iyo qoys aan aqoonin oo magaaladan degan ma jiro dadke waxaa way marka marka arrintaas waxaan isleeyahay taxadar xumo dadkao dhan mataqana xagga dawladda ha u badato xagga mataqana mas-uuliyiinta ciidamada iyo amniga iyo fasilitiga ha u badato laakiin dadka deegaanka degan waa inay magaaladan ka dhigaan sida magaalooyinka waa mahadsanta aada waa mahadsanta cabdullaahi magaalada muqdisho aan joogno waxaa aada loo hadlayaa weliba dadka siyaasadda ku jira ama arrimaha ciidamada yaqaana waxay aada isu weydiinayaan war dhowaan la shaaciyey ahaa in howlgalka midooda afrika amisom xaruntoodii ugu weyneed laga furi doono dowlad deegaanka soomaalida etoobiya ee jigjiga xuduudda soomaaliya iyo etoobiya ayay ku beegeen sida warbixino lagu sheegay maxay kuula muuqataa in dhulkii soomaali galbeed loo raro saldhigii ciidamada amisom ujeeddada fog iyo midda dhow ee laga leeyay maxaa wey
horta runtii arrintaas arrin hadda socsocodkeeda ama dhaqdhaqaaqeeda hadda bilowday maahan xilligii ugu dambeeyey dowladdii ugu dambeysay ummadda ka horreysay oo madaxweyne xasan sheekh maxamuud maruu tegay deegaankaas dowlad deegaanka waxaana hadalhayana waxay ahayd inuu saldhiggaasi uu soo furo loona wareejin doono mustaqbalka dhow mataqaana taliska weyne amisom etoobiyana sabaha ugu weyn oy doonayso in ay iyadu la wareegto ciidamada amisom mas-uuliyadeeda maadaama ciidanka ugu badan ee dhulka joogan iyaga uu ka imaado ama amisom ha u ahaado ama yuusan ahaane ciidanka ugu badan waddanka iyadu ka yimaadaa iyaduna waxay leedahay siyaasad ku taxalluqda gobolka iyo weliba geeska afrika iyo ciidamada soomaaliya controolkooda iyo dhaqdhaqaaqooda maadaama ay jiraan dhibaatooyin hore oo aan weli la xallin markaas etoobiya rabitaankeeda mustaqbal kasta fog ee soomaaliya ku saabsan saldhigan etoobiya ilaa iyo muqdudabada fogay ka shaqaynaysay inay hesho mandate sharciya oo ay ku maamusho ku koontaroosho guud ahaan ciidamada amisom gaar ahaan soomaaliya dhaqdhaqaaqeeda saldhigaana iyadaas ayuu mataqaana wuxuu noqon doonaa haddii la yidhaahdo saldhig waxaa kaloo iyadaan meesha ka maqnayn wadamadan reer galbeedka weli hadda maraykanka iyo ay hor socdaan iyo nimankan kale dhaqdhaqaaqan kale isaguna geeska afrika ka jira jina iyo wadamadan iyo raashka iyo turkiga iyo iskuwane ay hor socdaan iyaga laftooda mustaqbalka soo socda waxay ka rabaan inay awood ku yeeshaan awooddiina inay saldhiga ka dhigtaan waddanka etoobiya oo isleeyihiin population ahaan isagaa ugu badan geeska afrika awood ciidanna isagaa ugu badan inay marka iyaga qalabeeyaan iyaga ay tababaraan halkanay ciidan ku dhisaan saldhigay usii diyaar garoobaan saldhigaasoo ilaalin doona danaha etoobiya ay u kaleeyaan soomaaliya iyo weliba wadamada wadamada kale ee reer galbeedka danahooda oo etoobiya laftooda iyagu ay ku taageeri doonaansaldigaasu ma baaqan doono mustaqbal ugu dambeyn dhulkan soomaali galbeed waa dhul soomaaliyeed waadna og tahay oo dagaal baa loo galay dad badana lagu waayey welina go-aan lagama gaarin dowladda soomaaliyeed ama dadka soomaaliyeed waa dhul ka maqan sida la sheego mustaqbalka maxaa saameena ayuu saldhiggan ku yeelan karaa ummadda soomaaliyeed ee gudaha etoobiya degan iyo kuwa gudaha dalkan deganba
waxaan isleeyahay horta soomaaliya hadda sida ay u taalo oo qurunqurubka loo kala gooyey waxaa kala gooyey oo go-aan ku gaaray sagaashan iyo afartii wadamada reer galbeedka iyo weliba intooda xataa sovietku ku jiro wadamaday u gurman jiray etoobiya iyo soomaaliya markay diridaan ilaa bortugiiska iyo history waxaa ku cad waxaa adkaan jiray weligeed soomaaliya waxaa loo gurman jiray etoobiya si looga badbaadiyey soomaaliya tii ugu dambaysay ee militariga iyo qalabka militariga oo culus laga qaaday qaaradan ilaa iyo mataqaana maraykan ee lagu difaacayay etoobiya si looga difaaco soomaaliya marka waxaa timid in ninety onkii labada waddan isla burbureen marka nin advice political advisor dowladda soomaaliya oo waddanka u gashay ayay iyo wafdig iyo mataqaana xubno kale oo geeska africa kasoo shaqayn jira diblomaasiyiin oo reer galbeeda waxay ka daadiciyeen wadamada reer galbeedka si ay u yaraato in iyagu aanay dib dambe ugu gurminin etoobiya oo qarashaadkii iyo hubka iyo diyaaraadka iyo taangiyada halkan ka daadgureeyaan looga baxo in soomaaliya loo qaybiyo guruubyo yaryar oo waxna iyagu istarin dadna aan etoobiyana aan tiraad ku ahayn ama aan etoobiya aan mataqaana aan khatar ku ahayn sida hadda soomaaliya loo kala googooyana siyaasadaas ayaa aabba u ah wadamadan hadda arrintaas wadamada wadamada hadda marka arrintaas wadana shan iyo tobankii sano ama labaatankii sano etoobiya lafteeda waxay ku taageerayeen inaysan ayada inaysan ayaga ku hadleen etoobiya iyada lafteedu ay gudaha u gasho iyadoon marka amisoomkan aan lagu darin horay ayay maamul goboleedyadii meesha ka jiray iyo deegaanada qabaa'ilka oo xuduudaha dhammaantood waxay laleedahay mataqaanaa ay sheegaan derbi xiriir fog arrintiina hadda waa markii ugu fiicnayd maadaama la hadalhayo in la raro oo waddanka laga saaro mustaqbalka dhow ciidamada uganda oo kuwa hogaaminaya amisom mishinkaana la rabo inuu muddo fagtii socdo waxaa la go-aansaday ama qorshaha siyaasadeed yahay mustaqbalka dheer si loo helo meel kale oo saldhiga in etoobiya laga dhiga saldhig lagana maamulo geeska ciidan iyadoo ay leedahay iyo tababar iyadoo ay leedahay halkaa lagu ilaaliyo soomaaliya iyo mustaqbalkeeda fog iyo kuwaana waxay u tahay yani yani maxaan ku radee nin dukaankii dukaankaaga nin u socda oo qorigii aada u dhiibatay wey marka uu kaaga qaada lahaa marka waxaa weeye waxaana isleeyahay sababahaas oo dhan waxaa khatarta ugu weyn oo kale tahay siyaasiyiinta soomaaliyeed ama hogaanka madaxda soomaaliyeed ee soo mataqaanaa dhowaangalka siyaasadda ah ee hogaanka waddanka qabanaya yaan strategicaas weyn aan iyagu u jeedin laakiin saaxiibada soka keliya qiimaynaya ee arrintaas sahlay hadday ahaan lahay kuwii hore iyo hadday ahaan lahay kuwa joogala arrintaas fududaynaya ayay laftooda waxaa la rabaa inay waddanka istaraatiijiyadiisa ay si fog oo heer caalamiya inay uga fekeraan ugu yaraan marka arrintaas waa khatar soo socota mustaqbalka